ما زال ميراث الهدى يهدي الخطى للسائرين ويطل من هذا المدى لينير ليل الحائرين ينساب نورا في الدنا من فيض مشكاة اليقين علم يترجمه عمل لله در الصالحين
assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan darsiga koowaad ee kitaabka tashiilulfaraa'id waxaana soo jeedinaya sheekh cabdiraxmaan firin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تسهيل الفرائض تأليف الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى إن شاء الله تعالى إلهي هدون وإدمه وحان بالله بدنا كتابك تسهيل الفرائض لهذا لحلك وشيخ شيخ محمد بن صالح عثيمين واقع السعوديان رحمه الله haddaba mar wuu geeriyooday kitaab ugu talagalay inuu si sahla oo dadku ay fahmiga dhaxalka uga dhigo ayaan bilaabeynaa innaga oo insha allahu tacaalaa meelaha u baahan dul istaagana dul istaagi doona meelaha u baahan wax dul istaag weyn aan u baahnaynaa aan insha allahu tacaalaa kusii dheeraaneynin muddo yaroo kooban ayaan jecel lahay inaan kitaabkan dhaxalka insha allahu tacaalaa inta uu sheekhu sheegay iyo in waxaan ku dari karnaba aan insha allahu tacaalaa kudhamayno sheekha wuxuu yihi raximah ullahu tacaala bisinka aluu ka bilaabay bismi illaahi araxmaani araxiim waana sida la doonahayo haddii kitaab la alifiyo haddii kheyr iyo wax kasta la bilaabahayo in bisinka lagu bilowdo laakiin haddii shar iyo waxun la bilaabahayo bisinka in lagu bilowdo mamnuuc weeyaan ihaanay noqonaysaa gaalimay ka dhaataa laga yaabaa eega wanaagsan marka bisinka ilahay baa lagu bilowdaa magaca ilaahi subxaanahu watacaala bismi illaah magaca ilaahay baan kitaabkan ku alifaya sheekhu yihi annagana ku bilaabanaynaa ku akrinaynaa ali araxmaan naxariis guud naxariista ali araxiim naxariiskaana hare naxariista alxamdu lilaahi allah mahad iskale subxaanah watacaala nimcooyinkaan haysano ilaahay baana siiyey cidkaan nama siina isagaan uga mahad celin naxmaduhu ilaahay waan ku mahadinaynaa wanastaciinuhu isagaana kaalmo weydiisanaynaa wanastakfiruhu dunuubtu aan gallay inuu noo dhaafan asagaan ka dalbaynaa wanatuubu ileyh asagaan baan u toobadkeenaynaa wanacuudu billahi ilahay baan ka magangelaynaa min shuruuri anfusinaa nafyaalkanaga shararka ay la timaado waxa ka dhasha oo ciqaaba iyo min siyaati acmaalina acmaasha madax xun sharkeeda man yahdihi llahu ninkuu ilahay hanuuniyo falaa mudila lah wax baadiyeyn kara male waman yudlil ninkuu ilaahay baadiyeeyana falaa haadiya lah cid hanuunin karta male wanashhadu waxaan qiraynaa oon rumaynaynaa an laa ilaaha mid la caabudo inuusan jirin ila allahu alla mooye subxaana watacaala shay cibaado ah shay walba oo ilaahay uu jecel yahay oo ruuxii la yimaado ilaahay uu raalli ka noqonhayo cibaada la yidhaahdaa ilaahay mooyaane cidka lama siin karo waxadow ilaahay cibaadada keligii asaa iskale oo laa shariika lah cid la wadaagsata maleh wanashhad waxaan kaloo qiraynaa ana muxameda nebi moxamed cabduhu warasuuluhu waa addoon ilaahay subxaanahu watacaala abuuray waana rasuulka ilaahay waa addoono hawshan maamulka adduuniya akhrashaqa kumula waa addoon bini aadam darajo la siiya midda ugu ficnayd buu gaadhay oo rasuul weeye ulowa khayru khalqillahi sala allahu calayhi wacalaa aalihi wa asxaabih ilaahay ha ammaano nabiga iyo aalkiisa asxaabtiisa iyo waman tabicahum biixsaani ciddii ku raacda wanaagoodii wasalama tasillah naga geliya amaa bacdu sheekhu yidhi intaa kadib fa ina allaha alle farada almawaariis allah subxaanahu watacaala wuxuu waajib yeelay dhaxalka ilaahay subxaanahu watacaala dadku markuu ruux dhinto xoolihii uu ka tegay dad buu ilaahay siiyey subxaana watacaala ilaahay dhaxalka muxuu u fara yeelay ilah bixikmati wa cilmihi wey ilaahay dhaxalka wuxuu ku fara yeelay xikmad baa ku jirta ilaahay wuxuu dhaxalka u fara yeelay aqoon buu uleeyahay cidan cidda mudan xoolahan ee qaadanaysa ilaahay subxaanahu watacaala xaq cilmi waa ilahay uleeyahay subxaanahu watacaala waqasamaha ilaahay wuu u qeybiyey beyna ahliha dhaxalkaa dadkii xaqa ulahaa buuna ilahay u qeybiyey axsana qasmin wa acdali qeyb midda ugu wanaagsan ee ugu caadilsan buu ilahay dhaxalka u qeybiyey waxaan maanta ay la ordahayaan nimankan diinta ilaahay ka tegay ee leeyihiin dhaxal baan qaybinaynaa heer waxay marayaan ayga ay leeyihiin ay qayb ka siiyaan dhaxalka ama ay wada siiyaan ruuxa ayga uu leeyahay dhaxalkiisa ay wada siiyaan oo ruuxa marku dhinto leeyahay aygiisa iskale wixii bangi ugu jiray marka waa dhibaato ilaahay marka subxaana wa tacaala xoolaha ruuxa asagaa siiyey haddana ruuxa asagaa dilay ciddii iyo ehelkii la siin lahaana ilaa asaga u qaybiyey qayb midda ugu caadilsan ee ugu wanaagsan wey waxay ku leeyihin rag iyo dumarka ma lasimo ilaahay subxaana wa tacaala midii ugu caadilsanayd ugu fiicnayd ilahay xoolaha u qaybiyey bixasbi ma taqtadiihi xikmatu lbaaliqa ayadoo waafaqsan dhaxalka ilaahay subxaana wa tacala ummadda uu siiyey qaabka xikmadda ilaahay ay keenaysay xikmadii ilahay albaaliqati xeesha dheereed annagoo aanaan garan karin meesha herka gaadhay iyo waraxmati naxariistii ashaamilati ee wax kasta oo khayra shamlinaysay iyo wacilmiga aqoontiisa alwaasixi ee waxna ka qarsoonayn meel kasta kala gaadhaysay wabayana dalika ilaahay dhaxalkii waa cadeeyey atama bayaanin cadayn shay la cadeeya meeshii ugu dambeysay buu ilahay dhaxalka cadeeyey waa akmala ugu dhamaystirmayd fa jaa-ad waa timid marka aayaatu lmawaariith aayadaha qur-aanka ee dhaxal ka sheekeynhaya iyo axaadiidiha axaadiid dhaxal ka sheekeynaysa labadii way yimaadeen shaamilatan iyadoo kulminaysa likulli maa yumkinu wuquucahu min almawaariihi wax kasta oo mataqaanaa mumkin ay tahay inay dhacdo xagga dhaxalka ruux baa dhintay ruuxaasaa joog wax allah wixii mumkin noqon lahaa o dhan waa la sheegay laakiin minha maa huwa sariix daahir nusuusta oo qur-aanka iyo xadiidka loo dhaxal ka hadlaysa qaar way yimaadeen ayagoo macnahooda uu iska cadyahay oo sariix oo daahira yashtariku fii fahmi kulli waaxidin nin ruux walbana uu macnaheedu fahmhayo culumi iyo caamo qolo ayaduhu waa noocaas wa minhaa maa yaxtaaju ilaa ta'amulin wa tadaburin qur-aanka iyo xadiid dhaxal ka hadlaya qaarra waxay u baahan yihiin fiiro dheer iyo tadabur dheer iyo raaraacitaan iyo dhuuxitaan la dhuuxo markaasaa macnaha la fahmi karaa sheekha marka hadda wuxuu ka hadlayaa dhaxalka maadaama ilaahay uu qeybiyey nabi maxamed looma tala saaranin khayru khalqillah asagoo dhaxalka qaybiyey cid kaloo bini aadama ilaahay uma tala saaran dhaxalka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u tala saartay ilaahay isagaa xukumay isagaa maamulay nin walba wixii la siin lahaa ilaahay isagaa siiyey subxaana wa tacaalaa qur-aankana waa ku arkaysaa xadiidana way sii bayaamisay walidaalika sidaa darteed dad baa waxay la taagayihin maanta ilaahii ummadan abuurtay xoolahana abuuray dadkana abuuray isa siiyey qaabku maanta dhaxalku u qeybiyo si fiican maahayn odaygii dowladii kacaanka xukumay sheekh maxamed macalin markuu aayadaha tafaasiirtu ka sheekeeyey meeshuu maray waad aragteen kuwa hadda jooga meeshay marahayaan baad aragteen macnaha waxa weeye dadkanu dad markay diinta ilaahay ka tagaan caqligooda ay maamushaan waxay garan karaan waxa maanta iyaga hortaagan ma dareemi karaan berri wax imaan doona leanna waa mustaqbal ma fahmi karaan dadka baahidiisana ma fahmi karaan saa darteed caqli bay maamuli berrina hala bedelaa imaanaysa laakiin ilaahay subxaana wa tacaala maalintuu adduun abuuray ilaa maalintu adduun dhammaan doono wax kasoo dhexdu ilahay waa ogyahay ilahay baana maamulay bal fiiri nimankii gaalada ahaa ee intay diintu imaanin say dadka oga dhaqmi jireen dhaxalka markay timaado wa kaana ahlu jaahiliyati fii jaahiliyatihim laa yarihuuna anisaaa wala siqaara min addukuur ruuxa markuu dhinto wax allaa wax haweena mid u dhalay mid dhashay mid uu qabay mid la dhalatay dhaxalka horta haween waxba lagama siin jiri aslan ninku markuu dhinto dhaxalka hal xaba lagama siin jiri wala siqaar min adukuuri wiilasha aan qaan gaadhina dhaxal lama siin jiri bal fiir nimanka gaalada ah diintu markay timid marka haweenkeen dhaxalka way siisay iska daa ilma dhashay ee ilmihii caloosha ku jira ninku hadduu dhinto isaantii uurle ilmihii caloosha ku jiray waa arki doonaa insha allahu tacaala dhaxalka waxbaa laga sii kii caloosh ku jira xataa waxbuu leeyahay dhaxalka waxbuu leeyahay een dhalanin baa caloosh ku jira kii dhashay iska badaa waayeelka iska daa marka ma diinta cadaalada haweenkii iyo caruurta yareyd iyo dadkii si cadaalada xoole ugu qeybiso mise nimanka iyo ruux hadduu dhinto mid dhashay iyo mid uu qabay iyo mid u dhalay iyo mid dhalatay naag dhaxal wax kuma le wiil aan qaangaan waxba kule wiilka markuu yar yahay ma ruuxa yar baa u baahan in la gacan qabto wax la siiyo mise ruux weyn baa u baahan kii yaraabay wax u diidayan ka waran in gacan qabto oo la barbaari u baahnaya miskiinkaa yeelay dhaxal mali weliba waxay ku mahmaahi jireen oo diinkana yaquuluuna laa yucdaa ilaa man qaatala waxaaza alqaniima waxay dhihi jireen ruux dagaal gala kadibna xoolaha la helo qori sahmi ka heli kara oo nin weyn oo intuu dagaal galo qaniimada qorigiisa qaadan kara unbaa dhaxal la siin bay dhihi jireen faabdala allahu hada alxukmu almabniyu cala aljahli waalظulm allah marka waa buriyey subxaanahu wa tacaala xukumkaa ku dhisan jahliga iyo dulmiga iyo aqoon darida wajacala alinaatha ilaahay gabdhihii wuxuu ka dhigay iyo haweenkii yushaarigna adukuura kuwa ragga xoolaha la qaybsan oo ruuxa dhintay xoolaha lale ee ruuxa dhintay dadka soo hadhay ragga ah wuxuu soo hadhay la qaybsanhayo lale ayuu ilahay ka dhigay bixasabi maa taqtadii xaajatahunna ayadoo marka ilaahay markasta uu fiirinayo baahida haweenka iyo gabdhaha fajacala lilmar'ati nisu maa lirajuli min jinsiha walam yuxarimha kama facala ahlu اjaahiliyati walaa sawaha birajuli kama facaluu bacd munxarifiin can muqtada اlfidrati wاlcaqli sheekha wuxuu yihi raxmat ullaahi calayhi gabadhu wiil walaalkeeda hadday la joogto ruux baa dhintay islaan ama nin baa dhintay wiilal iyo gabdhuu ka tegay gabadhaas waxay leedahay wiilka walaalkeeda wuxuu qaato laba markii loo qeybiya meelba ayuu leedahay wiilku laba qori buu qaadan gabadhinu qori bay qaadan ilaahay marka subxaanahu watacaala gabadh horta dhaxalka ooma diidin oo wiilkii markuu laba qori helay iyada qori baa la siiyey oo sidii gaaladii jaahiliyada ay dhaheen waxba ma leh gabadha waxba ma leh ilaahay tii ma raacin oo horta nis baa la siiyey walaa sawaaha birajuli ninka way la siman tahay oo sida wiilka walaalkeeda intuu qaatay qaadanaysaana ilaahay ma dhihin kamaa facaluu bacdu lmunxarifiin sida ay ku hadleen kuwa munxarifiinta ah ee diinka ilaahay ka leexday ee maanta jooga ee dimuqraadiyad iyo cilmaaniyad ku halaaqahaya iyo shuuciyad iyo hanti wadaag ku hadlahaya nimankaasay ku hadleenna ilaahay ma raacino gabadhu wiilka way la siman tahay lama dhihin waad arkaysaayo gabadhu biilkeedu meel buu saaran yahay gabadha biilkeedu meel buu saaran yahay haddii la qabana ninkeedaa biilka loo saaray haddii aan la qabinna wiilkeedaa biilka loo saaray haddii wiil lahayn aabbana lahaynna walaalkeed baa biilka loo saaray gabadhu marka biilku meel buu u saaraya mar walbaba biilku iyo hadday yartahay hadday weyn tahayba biilku haddayna xool lahayn biilku meel buu saaraya walidaalika wiilku biilka meel ooma saara saa darteed waxaa la maadaad walaal biilku meel buu kuu saaran yahay xoolihii haddana uu ka dhintay hooyadeen iyo aabaheen ama wiilkaagi ama kanu ka dhintay qayb baad ku leedahay waxla-aan ma tihid haddana dee ninkii lama sinid oo dee ninku culayska ku saara mid ka laba jibaar saddex laba jibaara ayaa saaran marka ilaahay nimankii munxarifiinta ahaa ee diinta iyo caqligu siday keenaysay ka leexday oo ka tegay ilaahay ma raacin oo yii raggi gabdh raggi wasmay jaahiliyiinta yidhi wiil yar iyo naag wax malan ilaahay ma raacin allah marka uma qaal ilah wuxuu leeyahay aabaa'ukum wa abnaa'ukum laa tadruuna ayuhum aqrabu lakum nafcan fariidata min allah ina allaha kana caliiman xakiima allah wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala markuu aayaddii kasoo sheekayay dhaxalka oo aabbuhu in waxaasuu leeyahay hooyadanu hadduu wiilka dhinto waxaasu ku leedahay aabbuhuna hadduu cunugiisi dhinto waxaasuu ku leeyahay hadduu aabbihii dhintana cunugii waxaasuu ku leeyahay markii la yidhi ilaahay wuxuu yidhi aabaa'ukum aabbayaashiin idin dhalay hooyadiin iyo aabbihiin iyo waalidka wa abna'akum iyo carruurtaad dhasheen laa tiluuna ma ogidin ayuhum kooda aqrabu dhow lakum idinka idiin dhow yahay nafcan xaggan waxtarka ma aabbaha waxtarku haddaad tidhaa waalidka baan siinaynaa oo caruurta wax ma leh amaad tidhaha caruurta dhaxal kaleho waalidku mada tidhahdaan waalidka iyo caruurtaada midka adduun iyo aakhar nafciisa uu ilaahay kugu dhaweeya wax kugu siinhayo ma ogid waxaa laga yaaba wiilkanu inuu markaad dhimato kuu duceeyo sadaqana kuus ajra ka hesho markuu nool yahayna uu baarar kuuna wax ku siiyo yaa caruurta dhici karta waalidka waxaa dhici karta cunuga inuu naxariiso oo tarbeeyo hagaajiyo marka waalidka iyo caruurtaada kuwii nafcigooda uu kuu dhow idinku ma ogidin sidaa darteed haddaad ogeyn mid kasta nafci buu kuu leeyahay waalidkuna nafci buu kuu leeyahay cunugna nafci buu kuu leeyahay marka dhaxalkaaga waalidkuna iskama leh cunuguna iskama leh way wada leeyihin waayo nafcigooda kuu siman fariidatan min allah dhaxalka laga soo sheekeeyey fariidatan waa jaangoyn min allah ilahay uu jaangooyey ilaahay baa jaangooyey hawshan nin kasta wuxuu ilahay baa jaangooyey in allaha kaana caliiman xakiiman ilaahayna waa mid cilmi u leh oo ka warqaba addoomaysa xakiima shay kastana xikmad buu ilahay ku maamulaa wa qaala tacaala fi aayat ukhra wasiyata min allahi wallahu caliimun xaliim tilka xuduud allah waman yudic illaha warasuulahu يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين مهين الله وحوله سبحانه وتعالى كله دحلكنا أركيسان وصية وأمر إيا دردارنا من الله إلهي حق سجم دحلك الإلهي با إذين الشيغي إذين دردارم إذين الشيغي إذين أمري wax ma aha wadaad watana maaha wax rasuul watana maaha waa wasiyatan oo min allahi waa dardaara xagga alle ka yimi wallahu ilaahina caliimun addoomihiisa xaalkooda iyo baahidooda ilahi waa yaqaanaa xaliimun mid dulqaad badan wey ilahi subxaanahu watacaala allah wuxuu yihi tilka taa taa waxay kasoo bilaabanaysaa aayaddan ee suuratunisaa xuduudeedii meesha kasoo bilaabatay kasoo bilaaban ama dhaxalkaa laga sublada waa la yidhahdaa ilahay magacu le tilka taa oo xuduuddan kasoo sheekeynay oo dhaxalka iyo howlahaasa xuduudullaahi weeye allah subxaanahu watacaala xuduudiisii iyo sohodimihii ilaahay u dhigay weeye waman yudic illaaha ninkii alla ku adeeca dhaxalka iyo diinto dhan waa rasuula rasuul ku adeeca ila hadda dhaxalkaa laga sheekeynaye yudkhilu ilaahay wuxuu gelinayaa janaatin tajrii min taxtiha alanhaaru ilaahay wuxuu gelinayaa hadda dhaxalka iyo diinta iyo sifac u qaataan oo alla adeecdaan oo rasuulka adeecdaan ilahay ruuxa wuxuu gelinayaa janno تجري قليسة من تحت النهر غوصي وبياله من عانا من ملا من أدون خالدين فيها حال أي قوة راهي ذكو بعرتها وذلك صنع الفوز وقول العظيم أوين ومن يعصي الله منك إله عاصية ورسوله عاصية ودعالك قرم مرة هو إله أمرك سيد ديدا ويتعدى كحد قد بحدوده إله حدوده سي كحد قد بوه يدخل إله وحقلنا يا نارا خاردا نار قوة راهي فيها نحذا wala wuxuu leeyahay cadaabun cadaab muhiinun oo ihaanayn doona oo sharad ka qaadi doona labadan aayadood fiiri waman yudic illaaha iyo waman yaxsi illaah ninkii ilaahay adeeca oo rasuulka adeeca oo dhaxalka iyo diinta iyo siday tahay u qaata waxaa weeye horta jannu gelhaya wana ku waarahayaan waana guul weyn ninkii ilaahay rasuulka caasiyo oo dhaxalkii say tahay aan u qaybinin oo ka taga oo ku xadgudbana ilaahay naar buu gelin doonaa hadduu yahay kii dhaxalka dadka la qaybsanhayay oo xoolii wada qaata hadduu yahay sheekhii xukumahayay hadday tahay dowladii meesha maamulaysay maamulkii qadihii wadaadkii waxu kala xukumay kulligood waxba hadday ilaahay rasuulka ku adeecaanna jannadaasay gelhayaan alla rasuul ku caasiyaanna naar ay ku waaraan bay geli doonaan oo sharad ka qaad waqaala tacaala fi aayati thalitha yubayinu allahu lakum an tadiluu wallahu bikulli shayin caliim ilaahay xaqa waa idiin cadeeyey sidaan u lumin oo xaqa idan uga beenin oo u lumin xaqa uga leexanin ilaahayna wax kasta subxaanahu watacaala mid og weeye wuxuusan ilaahay ogeyn subxaanahu watacaala asla ma jiraan idan marka dadka muslimiinta waxaa laga doonayaa inay amarka alle u hogaansamaan oo amarka alla qaataan fabayana allahu tacaala allah subxaanahu watacaala aayadaha wuxuu ku cadeeyey annahu alle farada almawaariih ilaahay dhaxalkiibuu farar yeelay bixasbi cilmihi cilmiga alle say keenaysay oo aqoonta ilaahay ku salaysnayd ilaahay ku maamulay wamaa taqtadiihi xikmatahu se ilaahay xikmadiisa ay keenaysay ayuu ilaahay subxaanah watacaala ku maamulay waa xikmad ilaahay wa ana dalika arrinkaas oo dhaxalkaana fardun waa waajib oo minhu xagga alle ka ahaaday laasimu mid go-an weeye oo tanaasulaad iyo waxba laga samayn karin bimacnaa wuxuu ka sheekhu laa yaxilu ma banaana tajaawusu dhaxalkii in laga gudbo walaa naqsu min in laga gaabiyo xeerkii ilaahay uu siim dhaxalka in la dhaafiyo oo markii habel intaasuu dhaxal leeyahay yaa waxa loogu daro markii la yidhaha habel intaasuu leeyahay way ku badan tahay waxaa laga dhimo arrinkaasu arrin banaan maaha waana xadgudub diimeed ilaahay ruux kasta wuxuu siiye ha u badnaadeen ha u yaraadeen waa la siin hebel waxan waa ku yaryihiin ha loo badiyo hebel waxaan waa ku y waa ku badan yihiin waa ku badan yihiin halaga ha laga dhimo waa ku yaryihiin ha loo badiyo arrinkaasu waxay noqonaysaa ilaahay diinkiisoo laga tegay wawacada allah wuxuu u ballan qaaday man ataacahu fiiha alxuduud ninka ilaahay xuduudiisa iyo diintiisa ku adeeco ku raaca watamashaa socda fiihaa xuduudii ku dhex socdo diinta ilaahay ku dhex socon ka dhex bixin kulamaa xaddahu wa faradahu wax kastoo ilaahay uu xadeeyey oo waajib yeeray ku dhex socda ilaahay wuxuu u ballanqaaday jannaatin tajrii min taxtiha lanaaru khaalidan fiiha maca aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina wasidiiqiina washuhadaa wasaalixiin watawacada man khaalafa watacaddaa xuduudahu بأن يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين الله سبحانه وتعالى wuxuu u ballan qaaday ninkii ilaahay adeeca oo ilaahay xuduudda iyo shareecada uu dejiya ku dhexsoon ka dhex bixin wax kastoo ilaahay uu jaangooyo u xadeeyey oo fara yeelay ku dhex jira jannooyin qulqulahaya uuna ku waarhayaa maalinta qiyaamana ilaahay wuxuu la soo xashrinahayaa nebiyada sidiiqiinta shuhadada saalixiinta ilaahay wuxuu ugu goodiyey cid walba oo shareecada islaamka khilaafto oo xadgudubto ilaahay xuduudiisa ku xadgudubtana ilaah inuu naar gelinahayo wuuna ku waaraya naarta waana cadaab muhiina kama imtana bifadlihi calayna bilbayaani taami xataa laa nadila walaa nahlik falilaahi alxamdu waxa weeye sheekh wuxuu leeyahy suu ilaahayba subxaanahu wa tacaala noogu mana sheegtay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu diintii noo bayaamiyo bayaan waadixa si aanan xaqa oga dhumin anaan u halaagsamin faallahu alxamdu rabi alcaalamiin allah subxaanahu wa tacaala mahad iskale sheekha marka wuxuu leeyahy waclam ogow ayuha lmuslim anaka adiga idaa jamacta qowluhu sala allahu calayhi wasalam markaa isku keento qowlkii nabiga uu yihi alxiqu lfaraa'ida biahliha famaa baqiya faliwlaa rajulin dakar ilaa aayaati lmawaariisi iyo aayadihii dhaxalka xadiidkaas uu nabigu yihi calayhi salaatu wassalaam dhaxalka dadka iskale hala siiyo alxiqu lfaraa'ida biahliha faraa-isha dadkii iskalaha siiya oo haleeshiya oo siiya famaa baqiya hadday wax soo hadhaan ahlu faralka waxa markay qaataan haddii wax soo hadhaan famaa baqiya faliwlaa rajulin dakar waxaa iskale ninka dhintay ninka ugu xigo casabaa iskale xadiidka iyo aayadihii dhaxalka markaa isku geyso wajadtuhaa waxaad helaysaa qad istawcabad caamatu axkaami lmawaariid inay xadiidkaa iyo aayadaha dhaxalka dhammaan ay dhammaystireen xukumkii dhaxalka dhammaantii iyo muhimaati wax allah wixiisa muhiimahay oo dhan inay dhammaystireen wahaa ana wahaa hooy ana anigu sharaxu dalika bixawli illah sheekh wuxuu yihi hooy dhegayso hadda ayaan kugu sharaxayaa anoo ilaahay awoodiisa kaxeelada ilaahay kaalmaysanhay fa aquulu waxaan dhahaya wabillaahi aquul ilaahay dartii baan u hadlahayaa aayaatu lmawaariith alatii dakaraha allahu nasan fi mawaariih halaath aayadaha ilaahay uu dhaxal ka hadlay waa saddex aayadaha ilaahay dhaxalka si toosoo cad oo waadixa oo ilaahay uga hadlay waa saddex aayat luulaa aayada kood waxay ka hadlaysaa fii irthi lusuuli walfuruuc waalidka cunugiisii hadduu dhinto suwax u dhaxli lahaa iyo waalidku hadduu dhinto caruurtu siday waalidku udhaxli lahayd waalidku su caruurta u dhaxlo iyo caruurtu siday waalidku udhaxlaan waa aayadda koobaad alaayat athaniya aayadda labaad waxay ka hadlaysaa fii irthi zawjayni wa wlaadi l ummi aayadda labaad waxay ka hadlaysaa labada isqabta oo nin iyo naagteed ninku dhinto ama naagtu ay dhimasay isku dhexlahayn labadooda iyo wa wlaadil ummi iyo caruurta hooye ay dhashay say dhaxalka u geli lahaayeen alaayat athaalitha saddexaad fii irthi alikhwati ligayri ummin caruur walaalo la-a ruuxan oo laakiin aan la hooye ahayn siay wax u qaataan bay iyadana ka hadlaysaa faalaayat aluulaa qowluhu tacaalaa aayadda kood waxay ka bilaabanaysaa yuusiikum allahu fii awlaadikum alaaya aayadda kood waa midaas waxay ka hadlaysaa waalidku suu caruurta wax u dhaxli lahaa iyo caruurtu say u dhaxli lahaayeen waalidkood yubayin allahu fiiha an alwlaad wahum alfuruuc halaat aqsaam dukuur khullas inaathan khullas mukhtalatan min aljinsayn awlaadu saddex buu ilaahay u qeybiyey inay yihiin wiilal keli ah ruux baa dhintay istaan ama aabbaa dhintay ama hooyaa dhimatay waxay ka tahiin wiilal keli ah ama gabdho keli ah ama gabdho iyo wiilal saddexaas qorsanaysa fadukuuru lkhullas hadduu meydkanu ka tegay wiilal keliya uun gabdha la jirin lam yuqadir lahu miiraathan dhaxalka loo jaangoyn maayo casabaa la yidhaahdaaye hadday dad ahlu farala joogaanna ahlu faral wax markay la baxaan intooda wixii soo hadhay qaybsan haddayna ahlu faral la jooginna oo meesha ahlu faral uusan jooginna ayagaa qaybsan hal xaba ka tegi mahayaan fadalla calaa anahum casaba hadduu wiilal basa u ka tegay meydku oon gabdha la jirin casabay noqon yaarihuuna bisawiyati si sinaana ayay u qaybsan xoolaha walinaahu lkhullas hadday ninkanu gabdho basa ka tegay qudira miiraahahuna lilwaaxidati amis waliman fawqa thnatayni athuluthaan hadday hal gabadh ay tahay waxaa laga tegay xoolihii aabaheed ama hooyada kala barh bay qaadan hadday laba gabdhood iyo ka badan ay noqdaan laba iyo saddex iyo afar iyo ilaa wix hadday noqdaanna xoolihii waalidkood saddex markii loo qaybiyo labay qaadanhayaan waa gabdhihii uu hadday gabdho keliya ayihin ama hal bay noqon ama hal ka badan bay noqon hal hadday tahay xoolihii hooyadeed ama aabaheed kala barh bay qaadan hadday laba iyo ka badan ay noqdaanna xoolihii waalidkood intii saddex loo dhigay labay qaadan marka haduu uu waalidkood hadduu hal gabarh ka tegay lacagtuna ay saddex kun tahay mithaal ahaan kun iyo shan bay la kici hadday laba gabdhoodii ka badan hayeenna laba kun bay la kacayaan waqad dalla alxadiidu xadiidkaana tusay oo maxaa lii alxiqu lfaraa'ida biahliha famaa baqiya faliwlaa rajulin dakar baa lii taasaa marka udaliil wa mafhuumuhu qowluhu wain kaanat waaxidatan falaha nisu calaa ana lithintayni athuluthayn allah wuxuu leeyahay gabadh hadduu hal maydku hal gabadh ka tegay waxay leedahay xoolihii kala barh bay leedahay hadday marka waxaa la garanhayaa mafhuumka hadday laba ka badan yihin waxay leedahay leeyihiin thuluthaan bay leeyihin qeyb saddexaad waxaa wey walmukhtaladu min aljinsayni hadday marka laba jinsi ayihiin wiilal iyo gabdho ay kala yihiin soo ma lam yuqadir lahum miiraathan dhaxalkooda lama jaangoynhayo ee gabdhihii iyo wiilashii wada casabay noqon fadalla calaa anahum casaba walakin lildakari mithlu xadi lunhayeyn laakiin waa casabay wada noqon wiilkuna labuu qaadan oo hadduu hadda mayd ka tegay wiil iyo hal wiil iyo hal gabadh lacag saddex kun ahayd wiilkuna laba kun buu qaadan gabadhuna kun bay qaadanaysaa intaa marka waxaa inagu eg waxaa weeye haddii uu meydka caruurta uu dhalay say u dhaxli lahayeen xoolaha waalidkood ayuu intaa caruurtiiba kaga hadlay ama alusuulu wasali allahuma wasalam wabaaraka على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نحكي عن الحلقات في وقت الضحى تعلو بها أصواتنا ترتيلا أم هل ترى أحكي المجالس طيبها إن قال حدثنا بذاك حديثا قم واسأل التعليم عن أمجاده هل سطروا مثل الشريعة جيلا نشأ الفتى متدبرا متأملا قول الإله مفسرا تفسيرا متمسكين بهديه وبوحيه ومبجلين لنوره تبجيلا ولقول خير المرسلين تراهم يزنه في كف الحديث ثقيلا